أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadaan idiin heynana waxaa ka mid ah howlgal qorshaysan oo lagu dilay askar ka tirsan sirdoonka kooxda riddada ee ka dhacay gudaha magaalada muqdisho dagaallo iyo qaraxo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ee ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibeedda kenya munaasabad lagu suguutinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada bakool ruux soomaaliha ee lagu dilay dalka maraykanka xilli ay sii kordheen dilalka soomaalida loogu geysanayo dalkaasi wilaayada bay ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee dabare iyo tunni kuwaas oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi weerar loo adeegsaday toorre oo sababay dhimasho dhaawaca ka dhacay dalka jarmalka xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee si habsame leh kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada hoose أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhduna ku bagan tahay kow iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgal qorshaysan oo lagu dilay askar ka tirsan sirdoonka kooxda riddada ayaa ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi war kale ku aadan dagaalo iyo qaraxo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed howlgalladani oo isugu jiray dilal qorshaysan qaraxyo iyo dagaallo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir shabeellada hoose baay iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda raadeerka ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen laba askari oo ka tirsan nabad sugidda ridada kuwaasi oo caan ku ahaa dhibaateynta dadka shacabka muslimiinta ah labada askari ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray yuusuf nuur cabdulaahi mursal iyo yuusuf maxamed xuseen isla banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen shalay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa isugu yeera milatariga waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saaka dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka arbacow oo ka tirsan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xer afraad ee degmada qansax dheere wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ku qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee deegaanka konton ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka muslimiintii ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya howlgalladani ayaa qayb ka ah weerarada lagu dhiig bixinaya cadowga allah ee duulaanka shareecala dirarkaha ku soo qaaday dalka soomaaliya
mahadsanid yaasir munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ee ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada bakool walaalkan cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinaya waxaa labadii sano ee u dambeeyey sii korortay ardayda ka qalanjabinayso madaarista lagu barto qur-aanka kariimka kadib kormeero iyo kulamo lagu tayeynayo macalimiinta madaarista oo ay la yeelatay wilaayada bakool dhowaan mid ka mid a madaarista lagu barto qur-aanka kariimka oo ka furan magaalada garasweyne ee wilaayada bakool waxaa kasoo qalanjabiyey soddon arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira iyadoona munaasabadii lagu sagootinayey ardayda ay kasoo qaybgaleen culimo waxgarad waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada xaflada oo ka dhacday masjidka jaamica waxaa ugu horeyn kelimad ku saabsan fadliga qur-aanka ka jeediyey mid ka mid ah culimada deegaanka kale qur-aanka fadliilidiis iyo qiimadiis bal eed markan waybaha ilaahay subxaana wa tacaala eedan badan saa daraadee ilaahay subxaana wa tacaala aayado hata la akriyaay ina hadal qur-aan ay hadii lilatii hiya aqwam wadada markan ka toosanaasi badan yadaad kanuuniya wadada tayo siraadka mustaqiimka ilaahay qur-aanshay subxaana wa tacaala ka sheegayo saa daraadee markan wayba qur-aanka khaarshay iyo markan wayba fadliilidiis iyo wala kooba kormee saa daraadee nabaga calayhi salaatu wasalaam markan wayray xadiidkuna hata aqriyaadeen weriyahay markan mayba cusmaan bin cafaan weriyahay radi allahu canhum nabahu markan mayra khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama man tacallama alqur'aana qur'aanka lanki baradi wacallamahu dadsii bari yaanka khayr badan yaa leeyi nabaga calayhi salaatu wasalaam ardayda dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa goobta kusoo bandhigay cilmiga ay barteen oo uu ugu horeeyo kalaamka alle أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا ما الدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيف نعبد الله نعبد الله كما أمرنا الله ورسوله هل نعبد الله خوفا وطمعا نعم نعبده كذلك قال تعالى يصف المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا gabagabada munaasabadda waalidiinta ardayda ayaa goobta kaga mahadceliyey macalimiinta soo waxbaray ubadkooda muddo koowaad bacda xamdilaahi mayan mahadiyaane macalimiintii iyaalkaas galantaha kahaayay ha tarbiyayay iyo u horinjeedayin dhabshoha la maraaye yanka mahadiyaane bacdallaahi jazaahum allahu khayra ilaahay miisaanka aakhiranka kaba ilaahay dembisho iyo dembi waalidyo iyo ma aragna dembiga muslimiinta oo dhanba ilaahay dhaafa ilaahay miisaansho ansaara qur-aanka ilaahay dada baren may baa naftay anagoo ku bilaawma in dardaaramey waalidiintii iyo macalimiintii juhdigii iyaalkii lahagilii ani ma aragnay horansii lama laabna sidaa uu muujinayo bandhigga ay sameeyeen ardayda ardaydan ayaa la baray culum kala duwan oo qayb ka ah mawaadda ka baxa madarasada sida tafsiirka qur-aanka fanniga tajwiidka adkaarta tarbiyada iyo sidoo kale caqiidada waxayna tani qayb ka tahay horumarka diineed oo ay ku tallaabsanayaan bulshada muslimiinta ah ee dega wilaayada bokool mahadsanid cabdilqani ruux soomaaliha ee lagu dilay dalka maraykanka xilli ay sii kordheen dilalka soomaalida lagu geysanayo dalkaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warkan inoo haya waqooyiga qaaradda ameerika waxaa ku sii badanaya beegsiga lagu hayo dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku jooga qaabka qaxootinimada ahaa wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo burcada ameerikaan ahaa ay toogasho ku dileen nin soomaali ah oo deganaa magaalada omaha ee gobolka nebraska goobjoogayaal ayaa sheegay in rag hubaysan ay toogtay nin oday ah oo lagu magacaabi jiray mursal jaamaca kooxaha hubaysan ayaa ninka soomaaliga ah oo lixdan afar sano jir ahaa rasaas kala dhacay qeybaha sare ee jidhka waxayna ka qaateen gaarin nuuca raaxada ah uu watay saraakiisha booliska gobolka nebraska ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen kooxihii dilka geystay iyo lacago kumanaan kun dollar ah oo ay ka dhaceen ninka soomaaliga ah ee lagu magacaabi jiray mursal jaamaca jaaliyadda soomaalida maraykanka ayaa baqdin ka qabta inay la kulmaan weeraro hanaan cusuriyadeed u abaabulan mar walba oo ay soo dhowaadaan doorashooyinka madaxtinimada maraykanka ayay dadka soo galootiga ah la kulmaan weeraro faquuq ah tobannaan ruux soomaali ah ayaa sanadkan gudihiisa lagu dilay dalalka kanada iyo maraykanka oo dhaca mandiqada waqooyiga qaaradda ameerika aad buu mahadsan walaalkan marwaan ee kaasi ahaa wilaayada baay ee heshiiska la dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee dabare iyo tunni kuwaas oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi faahfaahinta warkaasi waxaa inaha walaalkan abuuxasaan
kadib kulamo iyo waratashi u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee baay iyo beelaha walaalaha ah ee dabare iyo tunni ayaa ugu dambeyn xal laga gaaray khilaaf dhanka xilfiga ah oo u dhexeeyey labada beelood ee aan kor ku soo xusnay khilaafkan oo muddo soo jiitamayay ayay wilaayada u saartay guddi xallin ah oo uu horkacayay guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay maleeq cabdirasaaq macalin xasan iyagoona ugu dambeyn ku guulaystay inay khilaafkaasi xalliyaan arrintan isqaqabsiga labada beelood ayaa loo bandhigay shareecada islaamka waxaana ugu dambeyn la go'aamiyey in ragga la isku haystay oo gaaraya ilaa siddeed iyo toban ruux ay xilfi ahaan iyo dhaqan ahaanba ka tirsan yihiin beesha dabare dhib iyo dheefna ay la qaybsanayaan beesha dabare xaflad gabagabo u ahayd kulamadaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada ayaa arrinkaasi lagu soo afjaray waxaana laga soo saaray bayaan ay ku midaysnaayeen labada beelood iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaana bayaanka goobta ka akhriyay maleeq cabdirasaaq macalin xasan guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay ujeeddo caddayn go-aan laga soo saaray dad ay isku haysteen labada beelood oo walaalaha ah kuwaas oo kale ah beesha tuni geelwaay iyo beesha dabare go-aanka guddiga dadka laysku haysto inay dhaqan ahaan iyo xilfi ahaanba ay yihiin dabare inay dhib iyo dheefba ay la qaybsanayaan dabare ciddii xilfi galaysa go-aanka gaarideeda waxaa leh odayaasha dhaqanka ee labada beelood oo walaayadana ay ku waafaqdo qaar ka mid a odayaasha labada dhinac ayaa dhankooda arrinkaasi ka hadlay waxayna soo dhoweeyeen sida arrinta loo xalliyey iyo sida loogu bandhigay shareecada islaamka iyagoona tilmaamay in si wanaagsan arrinta ay u dhammaatay arrintay dhowr maalmood aan fadhiini ilaahayganuun gebagabaashi sida qiimaha le unan dharo galen oo dadkii walaayadiisa nuu durtiyo guddii masalahada agweheen ilaahayga maxasan insha allah si faylan oo ka dhammaatay dadkii laiska heshidiinna insha allahu sida shareecada tilmaan karti oo loon xukumi sidii oonan qaadanay walaal wali saga bahay shirka agna diyaaran agna insha allah insha allahu raxmaan awalan ilaahay mahdi alihi tabaaraka wa tacaala allihii nicmooyinkan farac badan nasi yaan mahadnagaana bacd alxamdulilaahi intaas ka bacda mayaan mahadnagaane odayaashii walaayadii iyo saraakiintii oo insha allahu dhaxdaana ka jireen masaaladii sababtee insha allahu dhaxdaana aan ka jireen ose khayrna ninka dhammaayeen warkii oo ka qanacsana lamada jaanib jazaakum allahu khayran asiin lana ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar ayaa soo xiray madasha isagoona kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey waxaa la igna rabaa marka in cadaaladda aan ku dadaalno ilaahay kitaabkiisana aan waafajino garta iyo muxuu ahaa qadaayaadka aan galayno insha allahu tacaala walaayadiina waxay aad idinla jeceshahay meesha khayrka wanaagga ku jiro inaad aadaan halkaasna aad gashaan ayay idinla jeceshahay qadiyadda khayrka iyo wanaagga dad ka shaqeeya noqda wax allaalo wixii dhibaato ah noocaan ama nooc kale ha u dhacaane ah waxaan diyaar u nahay inaan idinla xallino oon wax ka qabano insha allahu tacaala kitaabka ilaahay subxaana wa tacaalana uga amar qaadano wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xallinaysay khilaafaadka u dhexeeya beelaha muslimiinta ee dega wilaayada iyadoona khilaafadyadaasi loo bandhigayay shareecada islaamka islamarkaana lagu xallinayay kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam aad buu mahadsan walaalkan abuxasanoo kaasii ahaa weerar loo adeegsada tooriye oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dalka jarmalka suheyb cabdulaahi ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya waddanka jarmalka ayaa sheegaya in weerar hubaysan oo mindi loo adeegsaday lagu beegsaday goob ay xaflad ka socotay oo ku taalla magaalada cada galbeedka waddankaasi warbaahinta maxalliga ah waxa ay sheegaysaa in goobta weerarka uu ka dhacay ay tahay bartamaha magaalada solingen ee galbeedka jarmalka halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex qof halka lagu dhaawacay kuwo kale mid ka mid ah warbaahinada jarmalka ayaa tilmaamay in weeraryahanka uu beegsaday dad badan oo ku sugnaa suuqa bartamaha magaaladaas halkaas oo ay ka socotay maharajaan ay soo qabanqaabisay dowladda jarmalka weeraryahanka markii midida uula dhex qaaday dadkii xafladda ku sugnaa ayaa waxaa amar lagu bixiyey in si deg deg ah goobta looga daadgureeyo dadkaasi iyadoo hoolka laga qaaday dhaawacyada ilaa siddeed ruux weerarkan ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii dambe waddamada reer galbeedka ay ku sii badanayaan weerarada keligii duulnimada ah kuwaas oo ay badanaa fuliyaan dhallinyarada muslimiinta ee ku dhaqan waddamadaasi
mahadsanid suheyb xamlada dacwiga ee irshaad ulummah ilaa sabiili rashaad ayaa si habsamele kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilayaadka islaamiga ah hiiraan iyo jubbada hoose aan ku horumarna wilaayada hiiraan waa kan walaalkeen abuusheyba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan waxaa toddobaadkii labaad si dardar leh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaad al umma ilaa sabiili rashaad waxayna lijinada xamlada si ay u gutaan waajib ka saaran gaareen deegaanka ceelwarre ee galbeedka wilaayada hiiraan iyagoo halkaasna kula kulmay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka iyo kuwa iskuullada ee deegaankaas macallimiinta waxbarashada ee deegaanka ceelwarre oo la hadlay idaacadda islaamiga landulus ayaa sheegay in xamlada ay soo gaartay iyagoona intaasi raaciyey inay dhaqangelinayaan qodobada ay xamlada xambaarsan tahay deegaankayga waa degmada ceelwarre maasha allah aad bay noo soo gaartay aad baan ugu diirsanay xamlada magaceeda markaan ku bilaabo irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaa ka mid ahay nambarka koowaad ina ardayda lagu laasimiyo oo waaweyn masaajidda jameecada inay ku tukadaan oyna macallimiinta xoogga ay saaraan intaas ayaa nagula laazimiyey wilaayadka nooga soo baxday aad ayaan ugu farxnay markayna soo gaartay qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu nooga hadleen inaan ardayda lagu laazimiyo dharka labiska sharciga ah inuu ardayda lagu laazimiyo qodobka saddexaad wuxuu ahaa inuu ardayda lu ilaaliyo nadaafadda oo dharkooda ha noqoto sida cidiyadoo kale ardayda waa inaa nadaafadooda la ilaaliyo dhan walbo qodobka afaraadna wuxuu ahay ardayda inay xifdinta adawaadka sida macnaha masaaxiifta sida buugaagga inaad lagu xifdiyo ardayda jeexitaankii iyo waxyaalaha oo dhib u keenayo dhan waxyaalaha wax lagu barto aadaabta adabaadka wax lagu barto dhan inay ardayda ilaaliso oo macalinku ku xifdiyo deegaanka enjo waxaa layidhaha ceelwaro xamlada waana soo gaartay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waa sida walaalka macalinka igu horreeya uu sheegi waaya waxaa waaye cunuga in ardada waaweyn oo markaas in lagu ilaaliya masaajidda lagu ilaaliya nabigeena calayhi salatu slam wuxuu yidhi cunug hadduu todoba gaara salaada ha la fara toban hadiis gaalane ha lagu garaaco yidhi nabiga calayhi salatu salaam sidaas ayaa ahayd markaas waa marka midda lamaad oo macnaha ku xigta waxa waaye siduu macalinka sheegay in markaas waa lagu ilaaliya dharka sharciga lagu ilaaliya ayaa noolo ayaa noola sheegay midda kale noola sheegay waxaa waaye in markaas waaya nadaafadda cunuga la ilaaliya ardayda sidoo kale inaan baahi lagu dilin haddii lacalla ardayga oo gafa casharka oo gafoo kale in markaas waay xal loo raadiya oo markaas waa aan sii cadaadin macnaha sidii waxaa ka dhala kar jirooyinaa ka dhala kar dhibaato badanaa ka dhali karta waa si saxe markaas waa dadka waay bilaadan waana iska liciif oo arday yaryar waaye xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo daaran shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aad ah kaga socota wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayada u xilsaartay gaarsiinta xamlada miiga iyo magaalooyinka wilaayada wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay salka ku hayso wilaayaadka islaamiga ah shabeellada hoose jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay iyo bakool iyo hiiraan ayay si toosa kaga socotaa xamladani dhanka wilaayada jubbada hoose waa kan walaalkeen abueyman kismaayo iyo afmadow waxaa ku hoos nool kumanaan ka mid a bulshada muslimka ee hoosarsanaya raayada tawxiidka kuna nool dhulalka wilaayada islaamiga ah dadkan waxay isugu jiraan xoolo dhaqato dhultacbato oo allah ka suga risqigiisa hase ahaatee waa kuwa u ooman zaad ay u kaashadaan baryada alleh si ay u bartaan allaha khaaliqa ah awaamiirtiisa u ogaadaan una fartoomaan xumahana uga fogaadaan sidaas awgeed waxay dadkan marar badan ka faa'iidaysteen dowlaadka sharcigaah ay qabtaan maamulada islaamiga ah allah mahadi dhowaan waxaa deegaanadan soo gaaray xamlada dacwiga ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taas oo ay yar tahay ama aysan jirin qayb sharaaixda bulshada ka mid ah oo aanan ka faa'iidaysan lana gaarsiin fariimaha dacwiga ee muhiimka ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo gaar ahaan nabadoonnada iyo waxgaradka bulshadii ka faa'idaystay xamlada wacyigelinta oo andalus la hadlay annagoo ah nabadoonnadii deegaanta waxyaabo badan baa naloo soo bandhigay oo mamnuucaadka la yidhaaho oo wilaayadu ay noo keentay waan la qaadanay waana lala shiray insha allah anaguna waan la qaadanay waxa tiradoodu way badan tahay laakiin waa waxaan dhaqanka islaamka ku iyo ku fiicnay kulligood waana la qaadanay ummadiina waan usoo bandhignay ummadiina waynala qaadatay moobilka weyn oo iskariinka u horeeya dharka saxladaah oo maxaan ku dhahay shareecada oo farsanayn cidhiidhiga oo rag iyo naagba ayaa ku jira waxaasoo dhan waa waxaan dhaqanka islaamka ku fiicnayn waanan qaadanay waxna waa laga qabtay sidoo kale waa kuwan bulshada ku dhaqan deegaanka weelmaarow ee duleedka degmada afmadow kuwaasoo iyagan nasiib u yeeshay majaaliista nadawaadka iyo duruustii ay wadatay xamlada dacwiga ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad meeshaan weel maarow baa layidhaha waxaan ka faa'iiday culummada khayr ka qabtay intay imaaday nidaamka aan u baahnayn aan sugayna inay maanta inayna guddoonsiiyeen waxaa ka mid ah akhlaaqda waxaa ka mid ah ganacsiga eh inay wax ka beddelaan dharka harqaankaynu asaga naftiisa yooga u daaya waxaa ka mid elankiis bahalka muqaadiraadka tubaakada iyo jaadka la zuuliyo moobeellaha waaweyn salaaxana bil baa loo qabta boqolkiiba boqolka waan taageersanna waana sugayna waan u baahana sidan akhlaaqs akhlaaqda in la jaro weeye timaha afar dhinac laga celinayo saas laga dhigaayo waa la diiday odaashan daan nahay kaalintanad qaadina waa aniga oo jooga degmada afmadow gaar ahaan weelmaro maanta waxaana soo booqtay walaayada jubbada hoose muxaadarooyinkaas oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka faa'iidaysatay oo sidoo kale nogala reebaya xumaanta wanaaggana nogula amreeyey allah ayaa ku mahadsan awalan marka labaad waxaa ku mahadsan walaayada islaamiga ee jubbada hoose oo maantana soo gaarsiisay barnaamijkaas annagana waxaan leenahay kuwa ku waana qaatay waanada allaha naga dhigo allah mahadi maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo inta badan safaradii uu u galay xamladan iyo faafinteeda aan fadliga allah la jirkooda ahaa si aan kasaxafi ahaan u diiwaangeliyo waxba uma aysan reeban sidii ay fariinta dacwada islaamka u gaarsiin lahaayeen bulshada ay mas-uuliyadda u hayaan waxyaabo cajiib ah iyo mawaaqif leh dareemo kala duwan ayaan la kulmay muddadii aan shaqadan dacwiga ah kula jiray ahlu sharafka mujaahidiinta waxaana ka mid ah waxyaabihii aadka ii soo jiitay sheekada haweenay muslimad ah oo leh siiro gaar ah oo isugu jirta imtixaan iyo la sabartanka cadowga taasoo aan idinkugu soo gudbin doono warbixinteeda iyo sida maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose u maamuuseen hooyadaasi warkii subaxnimayda kaga imaanaya idaacadda andalus naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu